raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan nabad kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shanaad sanada labada kun iyo lix iyo tobanka faaqidaadda qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona weli waxaa soconaya gurmadka loo samaynayo dadku ay fatahaadaha ay ku saameynayaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddaba xaalada magaalada waa sidee saaka iyadoo deegaanka xeel jaale la sheegayo in kumanaan dadka barakacay fatahaada ay halkaas tageen islamarkaana ay gurmud u baahan yihiin sidoo kale wariyaasheenna ayaa soo sheegaya in dadka qaarkood ay cudurro ku dhaceen barnaamijka waxaan kaloo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa iyana halka ay marayaan qabanqaabada ku aadan maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee magaalada beledweyne ka socda ciidamada dalka ciraaqna waxay isku dayayaan in si xooga ay ku galaan magaalada falluuja ee dalka ciraaq halkaas ay kula dagaalamayaan kooxda argagixisada ah ee daacish iyadoo dadkii ugu badnaa magaaladaas ka soo saaray islamarkaana kasoo samata bixiyey in dagaaladu ay saameyn ku yeeshaan kooxda kubadda cagta ee real madridna xalay maxay ku dhammaysatay koobkii champion leaga ay la dheelaysay kooxda kubadda cagta ee atletico madrid qodobadaas iyo waxyaabaha kale nagu soo kordhayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhanka farsamada waa fahad cabdigaas anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiin waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada faaqidaada wararka goordha waxaan idiin soo dayn doonaa hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka ayaa maanta shirkoodii ugu dambeeyey wuxuu uga furmi doonaa magaalada muqdisho ka oo looga hadli doono qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan labada kun iyo lix iyo tobankii qabsoomeysa soomaaliya iyadoo dhinaca kale laysla soo qaadi doono hadalkii kasoo yeeray hogaamiyaasha dhaqanka ee muqdisho ku sugan islamarkaana ku aadanaa in la helo xuquuqdii ay lahaayeen shacabka ku nool magaalada muqdisho hase yeeshee magaalada beledweyn waxaa muddooyinkan saameyn ku lahaa fatahaad uu samaynayo weli webiga shabeelle iyadoo kumanaan dad ah magaalada ay ka barakaceen deegaanka ceel jaalle ayay dadkaas isugu tageen gurmadkii ugu horreeyey waxaa gaarsiiyey dowladda jamhuuriyadda jabuuti iyadoo ganacsatada magaalada sidoo kale ay dadkaas gurmad ay u fidiyeen shacabka magaalada ku nool ayaa weli waxa ay sheegayaan in fatahaaddu ay saameyn weyn leedahay loona baahan yahay in gurmad kale lala soo gaaro haddaba ibraahim maxamed geedi oo arrimahaas la socday ayaan wax ka weydiin doonaa ibraahim soo dhawow bal xaaladda magaalada waa sidee iyo fatahaadii webigu uu sameynayay
mahadsan tahay fatahaadda webiga shabeelle ee xarunta gobolka milaan inkastoo webigu uu xoogaha dimisha hoos ku dhaceen haddana waxaa jira fatahaadda webiga uu ka sameeyey gudaha magaalada iyo xaafadaha kala duwan dadkuna inta badan weli waxa ay deegaan sabeen deegaanka ceelkaale oo dhanka bari kaga dhaga magaalada kala duwan xarunta gobolka iran inkastoo halkaasi weli ay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan sida qabowga habeenkii ah iyo kuleelka maalintii ah marka xaaladda guud ee dhinaca fatahaadda markaa laga hadlayo waa mid si guud u saameysay dhammaan magaaladaas iyo xaafadeeda kala duwan
bal ka waran xaafadihii magaalada ay biyuhu galeen iyagu waa sidee xaaladooda
dhammaan xaafadihii ay saameeyeen fatahaadda welida ee magaalada beledweyn xaaladoodu hadda waxa ay tahay weli ay biyihii ku jiraan oo weli saameyntu ay ku reebeen daadadkii ku dhastay ee magaalada beledweyn xarunta gobolka iiraan dadku inta badan magaaladu ay ka maqan yihiin waxay jiraan duleedka magaalada beledweyn halka lagu magacaabo
ibraahim ilaa iyo hadda ma la soo saaray marka tirada dadka ay barakiciyeen fatahaada webiga shabeelle
ilaa hadda jira rasmiga lama saacin oo ku aadan dadku ay saameeyeen fatahaada laakiin waxaa jira dhibaatooyin dhinaca cudurada ka dhashay oo qaarkood fatahaadii ka dhashay oo udhuseen sida cudurka sombios oo kale ilaa dad gaaraya todoba qof ugu badan caruur ayaa saacadii lasoo dhaafay u geeriyooday magaalada beledweyne xaafadeeda oo tiradira baaskaasi ku haray maxaa gurmadahoo loo sameeyey markaa dadka ay dhibaatadaas ku dhacday
waxaa jira inkastoo weli hay-aduhu gargaar u sameynin haddana waxaa jira gargaar yar oo asa qodmeen oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha yaala magaalada beledweyne iyo weliba dowladda degdisi oo iyadu soo gaarsiisay xoogaha macaawinaha oo loogu talagalay in dadkaasi laga caawiyo dhinaca waqooyiga marka laga hadlayo dowladda jabuuti saraakiisuna waxay sheegeen in dhowaan ay raashin soo gaarsiin doonaan magaalada ibraahim ugu dambeyn intaada qadka ka bixin intay ku dambeysay dagaalkii magaalada ka dhacay oo dadku ay ku barakaceen xaafadii lagu dagaalamay waa sidee xaaladeeda ilaa iyo hadda maxaa la gaaro heshiisa xaaladii dagaalbadii dagaaladu ay hadda waxay tahay mid degan oo sida ay ka qayb qaateen wasiiro ka tirsan baarlamaan wasiirada wasiirada ka tirsan oo magaalada beledweyne si loo dhammaystiro muxuu ahaa heshiiska xabadootiisii ahaa ee dhawaan la dhexdhiga labadii beelood hadda goobihii dagaaladu waxaa ku sugan ciidamada nabadgelyada oo halkaasi sugaya ammaankooda ciidamadii halkaasi iyo maleeshiyaadka halkaas ku dagaalamayna waa la kala qaaday
waayahay ibraahim maxamuud geedi aad baad umahadsantaa saaxiib waxa uuna faahfaahinayay sidaad maqlayseen hadalkiisii ugu dambeeyey dagaalkii dhinaca qabaailka lugta lahay oo maleeshiyaadka ku dhex maray xaafadda holwadaaga ee magaalada beledweyne iyadoo dhinaca kale wariyuhu aan weydiiyey bal fatahaada iyo saameynta magaalada ay ku yeelatay kumanaan dada ayaa magaalada ka barakacay kuwaas oo qaarkood tegay deegaanka ceel jaalle gurmadkii ugu horreeyana sidaa idiin sheegay waxaa gaarsiisay dowladda jamhuuriyadda jabuuti iyo ganacsatada magaalada ku nool inkastoo dowladda federaalka soomaaliya iyana ay sheegtay inay diyaar la tahay in gurmad ay gaarsiiso dadka fatahaaduhu ay ku saameynayaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe muqdisho ayaan dib ugu soo laabanayaae shirka madasha wadatashiga qaranka ayaa maanta waxa uu dib uga furmi doonaa magaalada muqdisho waxaana isugu imaan doonaa hogaamiyayaasha maamul goboleedada ka jira dalka iyo madaxda ugu sareysa dowladda soomaaliya waxaa lasii ambaqaadi doonaa arrimihii ku aadanaa qaabka ay noqonayaan doorashooyinka soomaaliya ka qabsoomaya sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka islamarkaana la doonayo in madaxdii hogaamin lahayd sanadaha soo socda in lagu helo dhinaca kale waxaa laisla soo qaadi doonaa arrimo kale oo ay ka mid tahay arrimaha muqdisho mawlid maxamed sabriye oo warka soo saara saaka ayaa stuudiga ula jir mawlid sida aad sheegtay maanta waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho uu ka furmo shir ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo qayb ka ah shararkii hore ay u yeelan jireen golaha madasha wadatashiga qaran shalay magaalada muqdisho waxaa soo gaaray qaar ka mida mas-uuliyiinta maamul goboleedyada kuwaasi oo u diyaargaroobaya in ay ama u yimid magaalada muqdisho inay ka qayb galaan kulankaasi kulankaasi ayaa la sheegay inuu noqon doono gunaanadka kulamadii hore ugu qabsoomi jiray madasha kaasi oo lagu soo gunaanadayo dhammaystirka arrimaha la xiriira doorashooyinka ee la filayo inay sanadkani ka dhacaan waxaa xusid mudan shinow shirkaasi in lagu wado maanta in lagu soo qaado ama go-aan loo gaaro ama madashu ay go-aamiso wax uun ka soo qaado sida la qorsheynayo maqaamka magaalada muqdisho iyo in muqdisho ay wax ku yeelato golaha sare ama aqalka sare ee la qorsheynayo in uu yeesho dalkeena soomaaliya taas oo arrin ku cusub dalkeena ilaa iyo hadda marka ma helnay qodobada ugu muhiimsan markii laga gudbo arrimahan muqdisho hogaamiyaasha dhaqanka magaalada ay ka hadleen qodobo kaloo laisku dabcan shirkani wuxuu imaanayaa xili madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu dhowaan ku ansixiyey xeer madaxweyne anaanka doorashooyinka iyadii unbaa lasii falanqayn doonaa lasii adkeyn doonaa go-aano kalena laga soo saari doonaa haddii alla awoodan inoo saamaxo si dhabase uma hayno ajendooyinka rasmiga ah ee looga hadli doono shirkaasi maanta furmi doona waayahay aad baad mahadsantaa mawlid intaadan kicin sidoo kale waxaa jira markii aan ka gudubno shirkaasi madasha wadatashiga oo wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda waxyaabihii lagu soo hadal qaada aan kusoo gudbin doono wakiilka midowda afrika ee u qaabilsan soomaaliya waxa uu booqday xarunta weyn ee lagu dhaqan celiya maleeshiyaadka dhalinyarada ah ee kasoo goosanaya al-shabaab
wakiilka waxa uu booqday xeradaasi xaruntaasi oo ay maamusho hay-adda gacanta ku haysa sidoo kale waxaa safiirka safarkiisa booqashadiisa aan ilaahda ku heliyey danjiraha dowladda burundi u qaabilsan dalkeena soomaaliya waxa ay kusoo wareegeen xaruntaasi soona eegeen xaaladda nololeed iyo habdhaqanka waxbarashada farsamooyinka gacanta wacyigelinta iyo tiiraanya bixinta ay ka helaan xaruntaasi dhalinyarada iyagu go-aansaday iskooda inay uga soo goostaan maleeshiyaadka al-shabaab wakiilka wuxuu warbixin ka dhageystay agaasimaha hay-adda maamusha xeradaasi sidoo kale wakiilka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in midooda afrika uu gacan weyn ka geysan doono sidii dhalinyaradaasi loosii horumarin lahaa adeegyada kala duwan ay ka helaan xaruntaasi haddii ay ahaan lahayd waxbarashada tooska ah tiiraanyo bixinta farsamooyinka gacanta iyo sidii dib ay si ay dib ula soo qabsadaan bulshadooda caadiga ah ugana waantoobaan fikrad afkaartii qaldanad ee hore uga shubtay maleeshiyaadka al-shabaab waayahay mawlid aad baad umahadsan tahay sidoo kale madaxda safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur africa ayaa iyana kulan waxa ay la qaateen jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka limbobo ee dalkaasi koonfur africa arrimaha la isla soo qaaday waxaa ka mid ah sidii loo badbaadin lahaa ganacsatada faraha badan ee ku sugan wadanka koonfur africa jaaliyadda jaaliyadda soomaaliya waxa ay sheegtay in dhibaato weyn ay ku qabaan dadka madowga ah ee wadankaasi u dhashay islamarkaana ganacsi xarumaha ganacsi awood awood xoogle intay soo saareen dhaca dilana ganacsatada soomaalida ah ee xarumaha ganacsiga leh safaaraduna waxa ay sheegtay in ganacsatada ay si weyn uga caawin doonto qaabkii loo badbaadin lahaa hantida ay leeyihiin iyo naftooda dowladda koonfur africa ayaa dhowr jeer waxa ay soo saartay in ay markaasi ay ku dadaali doonto qaabkii ganacsatada soomaaliyeed naftooda loo badbaadin lahaa iyo hantidooda booliiska wadanka koonfur africa ayaa qaarkood iyana waxaa lagu eedeynaya inay la shaqaynayaan burcadka madowga ah ee koonfur afrikaanka ah ee doonaya inay dhacaan hantida ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku sugan waa tahay dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa gobolada shabeellaha hoose baay iyo bakool weli waxaa ka soconaya dagaalka lagula jiro maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab iyadoo maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu sheegayo mas-uuliyiin la hadlay warbaahinta qaranka inay ka go-an tahay qaabkii saddexdaas gobol looga saari lahaa qoryaha argagixisada ah ee ku dhuumalaysanaya qeybo kamid a shabeellaha hoose baay iyo bakool sidoo kale saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee saddexdaasi gobol ku sugan oo qaarkood iyana nala hadlay waxa ay sheegeen in meelaha ugu daran ee hadda howlgalku uu ka soconaya ay tahay gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka baay gobolka baay waxaa la sheegayaa wadooyin u xirnaa maleeshiyaadka in laga horwareejiyey baabuurta ganacsiga iyo dadka rayidka ee wadooyinkaasi ku safrayana hadda ay sameynayaan in ay aadaan wadooyinka kala duwan ee gobolka bakool islamarkaana uu la wadaago gobolka baay sidoo kale waxaa la sheegayaa in horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab lagu dilay gobolka bakool howlgalla ay ka sameeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed goordha waxaan aadi doonaa wararkii ugu waaweynaa caalamka iyo ciyaarihii
matanaweeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa milayda heesiyo mukiniyo ujeedada jawaabahan mayaada cidahoodu wuxuuyahay
waa tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxa ay nagala socdaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo barnaamijka faaqidaada wararka haddii aan fiiriyo xulka koo iyo toban jirada ah ee ka socda magaalooyinka muqdisho addis ababa iyo weliba magaalada khartuum ee caasimada wadanka suudaan ayaa weli waxa ay ku kulansan yihiin koobka ay dhigtay kooxda kubadda cagta ee barcelona ee ka soconayay magaalada khartuum ee caasimada wadanka suudaan sidii barnaamijyadeenii noo baxay aad ku maqasheenba xulka soomaaliya ee koo iyo toban jirada ah ee caasimada muqdisho ka baxay ilaa iyo dhowr kulan ayay dheeleen oo afar kulan ayay ciyaareen afarta kulan laba kulan ka mid ah way badiyeen kulan ka mid way badiyeen laba kulna laba kulanna barbardhac ayay galeen halka kulanna laga badshiyey oo habeen hore ayaa waxaa looga badshiyey afar iyo labo waxaa la sheegayaa xulka koo iyo toban jirada ah ee magaalada muqdisho ka baxay in kaalinta saddexaad hadda koobkaas ay ka galeen oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay dhigtay barcelona ayaa waxaa la sheegayaa in wadamadan ku yaala qaaradda africa gaar ahaan dhinaca bariga ay ka dooneyso ciyaaryahana aada u daayar oo islamarkaana akadeemiyadeeda ugu dambeyntii ay ku tababarto si ay u noqdaan ciyaaryahana xirfad ku dhex yeesha qaaradda yurub ugu dambeynna u dheela kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub laga ciseeyo haddaba madaxda la socota ciyaaryahanada soomaaliyeed ee koo iyo toban jirada ee magaalada muqdisho ka baxay waxa ay sheegayaan inay aada ugu faraxsan yihiin natiijada ay keeneen ciyaaryahanadan taa oo looga barana ciyaaryahanada kale ee xulka qaranka soomaaliya ee koo iyo labaatan jirada ah ee qaranka aada inkastoo de ayaguba ay muujiyaan ciyaar aada loo jeclaystay soomaalida ku nool magaalada khartuum waxa ay sheegayaan in dhallinyaradan da-da yar ee koo iyo toban jirada ah ay aada uga yaabsadeen xirfadda kubadda ay soo bandhigeen oo ahayd mid aada u cajiiba mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee wadanka suudaan ee khartuum ka furan iyana waxa ay sheegayaan markii ay la kulmeen dhallinyaradu inay yihiin dhallinyaro mustaqbal ku leh dhinaca kubadda cagta haddii aan aado dhinaca iyo wararkii ugu waaweynaa caalamka magaalada falluuja ee wadanka caraaq oo ah magaalada labaad ee dalkaas waxaa ku dagaalamaya kooxda argagixisada ah ee daacish iyo ciidamada milatariga wadanka ciraaq oo markaa taageero ka helaya xulufo uu ka mid yahay maraykanka waxaana la sheegayaa in dadka qaarkood dagaalku uu aada saameyn ugu yeeshay ciidamadana in ka badan afar boqol oo ruux ay soo badbaadiyeen kuwaas oo ay kala baqeen inay saameyn uu ku yeesho dagaalka magaalada ka dhacaya kooxda daacish ayaa xooga ugu badan waxay isugu geeyeen magaalada falluuja oo ah magaalada labaad ee wadanka ciraaq dagaalkan waxaa la sheegaya inuu yahay dagaal aada u culus oo cirkii dhulkaba ah dad badan ayaa ku dhintay sidoo kale dhinacyada dagaalamaya ayaa iyana waxaa soo gaaray khasaare la dhimasho iyo dhaawac dhinaca champion league haddaan ugu dambeyn barnaamijkii aan ku soo xirana ee waxaan ka dhigi doonaa kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo kooxda kubadda cagta ee atletico madrid ayaa ku kulmay magaalada milano gaar ahaan garoonka sanserio stadium oo ay ku dheeshay kooxda ac milan kulanku wuxuu ahaa kulan aada iyo aada iyo aada u adag oo labada kooxood ay isku qaadayeen weerar aada u culus ciyaartuna waxay ahayd ciyaar sagaashankii daqiiqo ahayd midaan la saadaalin karin inkastoo ciyaaryahan cruz gool kubad uu soo laaday uu markii dambe dhaliyey ciyaaryahanka dhinaca difaaca uga ciyaaray Real Madrid Sergio Ramos hase yeeshee ciyaarta dhammaadkeedii oo siddeetankiiba ay sii dhaaftay ayaa gool laga daba keenay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid goolkaasna wuxuu yimid markii Real ciyaar gool loo filan karay laga soo badbaadiyey badbaadintii la soo badbaadiyana Real ayaa lagu bareejeeyey oo gool ayaa laga dhashay sagaashankii daqiiqo hal iyo hal ayay kusoo gabagabowday saddex daqiiqo ayaa lagu daray hal iyo halkii ayaa ku dhammaatay soddon daqiiqaa lagu daray hal iyo halkii ayaa ku dhammaatay kadibna waxaa la isla aaday rigoore ama benalti hadda saa u taqaanaan ugu dambayntiina wax la gamaba goolashii oo ilaa iyo shan ciyaaryahan la keenay afar ka mid a kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid een way u dhasheen banartiyadii ay tuureen hase yeeshee mid ayaa birta ku dhuftay taas waxay keentay in goolkii ugu dambeeyey ama rigooradii ugu dambeeyey loo taago ciyaaryahanka waddanka Portugal ka soo jeeda ee Cristiano Ronaldo hadduu dhalshana funaanadii buu jeexay kadibna dhulka ayuu seexday ciyaaryahanadii Real Madrid ayaa ku soo shamuumay taageerayaashiina kor ayay u kaceen sidaana waxay ku suura gashay in koobkii Champions League ay qaato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ayay u ahayd habeen qurux badan maadaama kooxda dhowr bilood uu hogaaminayo uu koobkii Champions League uu u qaaday intaas ayaan kusoo idleenayaa barnaamijkii faaqilaadda wararka oo sportiga ugu dambeeyey fahad cabdi gaas ayaa barnaamijka dhinaca farsamada iga iga iga iga qaabeynaya anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shinan waa idinla socodsiinayey dhammaantiin isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad
abdiyo waxay calalisaa cid shisheeyaaiyo arra kale kaso ha lagaa ceshay wax kastoy cabdiyo waxay calalisaa cid shisheeyaaiyo arra kale kaso waa lagaa ceshay
canfuureedka iyo caawimadadee
عمرك عادي قوم قف على حشي وحكوا عيمين